hiba cabdulaahi xuseen oo kamid a gabdhaha ku nool magaalada beledweyne ayaa aas-aastay kooxda kubadda cagta ee al asal ujeedka ay u aas-aastay ayaa ahaa in dhallinyarada magaalada ay u sameysay isdhexgal bulsho iyadoo ka caawisa qarashaadka ay u baahan yihiin hiba cabdulaahi xuseen ayaa raadiyo beerula uga warantay waxyaabaha ay ka caawiso dhallinyarada iyo sida ay ugu dhiirigeliso kubadda cagta waxaan ahay gudoomiyaha kooxda laza ee ka dhisan magaalada dambeledweyne kooxda laza waxaa la aasaasay laba kun toban iyo sideedii ilaa waqtigan waxay soo martay marxaladooyin kala duwan sababtoo koox dhallinyaraa oo isboortiya waa dareemi kartaadi kooxda laba kun toban iyo sideed ilaa haddartan waa koox dhisan logeeda ku tagan alxamdulilah kooxda gudoomiyaha u ahay ee laza waa koox leh sero b iyo sero c yacni yaryarkii waaweynka waa dhalinyaro isku lifaaqan waa dhalinyaro aa soo xuleani garaadkeyga waa dhalinyaro xaafadaha xaafadaheen iyo xaafadaha ku gadaamanba aa kasoo xeshay waa kooxaas dhihi kara xaqiiqatan waxay ku jirtaa kooxaha ugu adag ee haatan ka dhisan magaalada tanbeledweyne kooxda laza waxay isku diyaarinaysaa markeedii ugu horreysay inay ka qayb gasho ciyaaraha mar dhow ka furmi doono stadium laqanya ee magaalada beledweyne ee iskuaadka seerbiida waa markii ugu horreysay qayb galayso waxaan rajeynana insha allah inaan koobka anaga soo qaadano haddaan ahay kooxda alaza kooxda alaza xaqiiqatan waa koox aan iibaan isdhii karo kooxa ku shartii karo kulankan stadium laqanya mar dhow ka furmi doono ee seerbiida waana kooxa ku kalsoonahay macalinka haya ee howshan wada ee aniga u igmaday iyo kabtankoodaba waa koox xaqiiqata isfahansan dhalinyarada haday isfahansan tahayna wax walba waxaa waaye way u fududaanaysaa dhalinyaradu isfahansan tahay anig kahiba ahaana waxaan ahay maxaa lahaa gudoomiyahooda aynu ku qanacsiin kooxda daqliga iyo maxaa lahaa fanaanadaha iyo qalab isboortiga iyo wax walbo aniga gudoomiya ayaa ku caawiyo waana sababta aan gudoomiya ugu noqday ilaa maanta kooxdaydaas wax walba qalb isboortiga u baahan tahay inaa maxaa lalahaa kaafin karo sida fanaanadaha kubadaha alaba loogu tababarto qalabka loogu tababarto iyo wax walba ay u baahan yihiin banaanka ugu baahan lahayeen bay qarash kastoo ku baxaya markay salax dheelayaan markay koox kaloo magaalada ka baxsan kooxdeeda waxay tagtaa buuliburt way tagtaa maxaas way tagtaa maxaas way tagtaa meel kasta oo maxaa lahaa koox ka balamiyo gaari hadduu noqdo maxaa lahaa wax walba anagu gudmiyahooda ka bixiyo xaqiiqatan waa wax aada loogu furax marka dhalinyaro isku xiran oo dhowr iyo soddon qof gaarayso oo yaryar iyo waaweynbale yacni wada shaqoon qurux badan ka dhexeyso qaar ka mid a dhallinyarada ayuba cabdulaahi xuseen ka caawisay horumarinta xirfadooda kubadda cagta ayaa ka mahad celiyey anigoo ah baleyar ka mid a baleyarada tiimalasa waxaan halkan ugu mahad celinayaa guddoomiyaheenna hiba cabdulaahi xuseen waxaan leenahay garab istaaggaa noo muujisay waa ku mahadsan tahay tiimka alaze kabtankooda halkan waxaa uga mahad celinayaa guddoomiyaheena hiba cabdulaahi xuseen mar walba si noo garab istaagsan tahay sidaan ise kasii fiicnayno inuu noo garab istaagto
kooxdan dhallinyarada ah ee ay hiba cabdulaahi xuseen ku dhiirigeliso ciyaarista kubadda cagta ayaa la filayaa inay ka qayb galaan tartamo kala duwan oo loogu talagalay isdhexgalka dhallinyarada magaalada beledweyne